bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan aysi ka soo dhammaalaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba ad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada ad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxda ehlusunna waljamaaca oo sheegay in doorashada galmudug ay afduubatay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana aysan ka qaybgeli doonin barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya ay hakadgelisay bixinta baasaboorka soomaaliga haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan gobolka gadana waxaa jira xiisad u dhexaysa madaxda gobolkaasi oo iyaga wata ciidamo taabacsan oo ka tirsan maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya ciidamo ay geysay gobolkaasi haddaba maxay tahay sababta barnaamijkan dhegaystayaal waraysi la xiriira arrimahaasi aad ku dhegaysan doontaan haddii allah awooda raalli ka noqdo qodobada kale barnaamijkan iduu haya waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo amaro cusub ku soo rogay dadka muqdisho degan amaradaas oo quseeya dhanka bilic soo celinta iyo horumarka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba gudoomiyaha gobolka banaadir arrimahaasi ka hadlaya ayaad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ku maqli doontaan qodobadaasi wixii nagu soo korro intaan barnaamijka ku guda jirno ayaan dhegeystayaal idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka karaama haashim yare ayaa dhanka farsamada iga saacidaya qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan xubinta kalamaan iyadoo gabagabada barnaamijkana saaka aan idiin hayo
adreediyoynan yahay arkaage labacay cisha noolba weeye haddii aa ku badayqe caluulyuuna kugu riday nafsigii isoo ceeli cabashana ku gaadhe adiyaa ku badayqeen calulyowna kugu riday nafsigii isoo ceeli cabashana ku gaadhe haddaan caawo ku imi adiguna canaadi kacadgoosahay sudhan adan caawo ku imi adiguna canaadi cadhadiiska ilo
gabagabada barnaamijka ayaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal haddii allah wadan raalli ka noqdo barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado u diyaar garooba waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan isi kastoodna maqlaysaan mar kale subaxnimo wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa lix iyo labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan aanu ku bilaabane shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay la wareegeen deegaanka farlibaaxo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana ciidamada al-shabaab halkaasi ay tageen kadib markii ay halkaasi iskaga baxeen ciidamada ka tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya haddaba warar kala gedisan ayaa kasoo baxaya deegaankaasi cidda gacanta ku hayso iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay dib ugu noqdeen halkaasi kadib markii ay ka baxeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamadii ka tirsanaa ee halkaasi soo gaaray gudoomiyaha deegaanka farlibaax ee gobolka hiiraan jamaal cali cabdulle ayaa raadiyaha cadaado uga warramay sida halkaasi ay wax uga dhaceen shalay Een, walaal xaaga gu- xaaladda guud oo deegaanka waa waa hadda waa nabadgelyo nimankii dhagarqabayaasha ayaa ayaa shaaki soo weeraray een, anasaydii Een, waan ka warqabnay xogtooda iyo xaaladooda waan la soconay meel magaalada ka baxsan ciidankoo degan ayay xabad kusoo bilaabeen waana la iska celiyey dibay u laabteen meelihii ay kasoo raqaseen dib ugu laabteen waxay leeyahay maadiisa wax khasaara ah oo na gaadha ma lahan dad awal ku talagalay oo dhufaysay u qodan yihiin oo dhufays ku jiraan ahayn iyagana kullay dhaawac bay meesha ka qaateen oo dhiigooda aragnay laakiin annaga xaggeena haba yaraatee wax khasaara ma jiraan ma jirtaa al-shabaab inay u suura gashay inay la wareegaan deegaanka
maya maya waxa wax ka jira ma lahan soomaalida hadday maqlaan meel hadal shabaabaa tegay waa la wareegana iska leeyihiin laakiin waxaas wax ka jira ma le khasaaraha waxaa la sheegay eh, in saddex ruux ay halkaasi ku dhaawacmeen oo dhinacyada dagaalamo u badan ma jirtaa
maya annaga wax oo dhaawac haba yaraatee hal shaksi xitaa ma jiraan Een, oo dhaawac waa lasoo gaaray Een, isbitaalka gobolka oo galweyne oo naga sokeeyana waa weydiin kartaa midka degmadana waa weydiin kartaa wax haba yaraatee khasaaraha oo lasoo gaara ma lahan
dhinaca al-shabaab khasaara iyagaa weerar ahaa annaga niman dhufayso ku jiraan hayn Ee, ayagaa weerar ahaa khasaarahan iyagu gaaray dhinaca al-shabaab maxaa xaqiijin kartaa in khasaare ay gaareen wallaahi annagu hadda waa saddex iyo waa laba kuma kuma dhigi karno laakiin dhiig baan aragnay oo meel ay ku duduuban ay qaateen aragnay waa gartay eh, deegaanka farlibaax markii aad dadka u sharaxdo qiyaastii eh, magaalada beledweyn halkuu u jiraa dhinacoos uga beegan yahay en, bal dadku u sharax beledweyn wuxuu ku yaalaa galbeedka degmada beledweyn wuxuu u jiraa konton kilomitr muxuu ahaa kontonkaas kilomitr u jiraa xagga qordax udhacowna ka xigaa waa deegaan muddo toddoba sana ah nabadgelyo ah wax ciidamo dowladda federaalka soomaaliyeed oo gaarayna ma jiraan Ee, wuxuu xad yahay degmada beledweyn iyo degmada siyeglow iyo degmada ceel berde waa dhul baaxad weyn markii aad qaadato tilmaanta degmooyinka aan kuu sheegay inay isu jiraan dhanka koonfureed wuxuu deris kala yahay degmada siyeglow dhanka muxuu ahaa ee, Bako- bakool oo xudur ceel berdere wuxuu kala yahay cali asaale meel la yidhaahdo Ee, dhanka beledweynena marowdile meel la yidhaahdo iyo muxuu ahaa oo ilaa wiil ku tagto marka deegaankaas ballaaran oo ku fadhiyaa Ee, dhammaantiisna shabaab waa kacur meelaha shabaabka noogu soo duulayo waa dhanka degmada beledweyn ma fan waan gartay
marka degmada dhammaan gebi ahaanteed waa xur ciidan dowladeed ama amison oo kula dagaalamana ma jiray waxaa kula dagaalama dadka shacabka ah oo degmada iskale
waa gartay hadda yaa ku sugan marka deegaanka
waxaa ku sugan dadka deegaanka ku sugan
waa yahay marka maxaa hadda ku baaqaysaa guddoomiye ugu dambeyn oo dowladdii iyo maamulkii iyo hirshabeelle
waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka oo soomaaliya iyada ah, waajibaadka koowaad uu ka saaran yahay inay dalka ay ka xuraysa cadowga argixisada dadka soomaaliya dhibaataynayo waajibaadka koowaad ayada uu ka saaran yahay dadkaas shacabka muddo sagaal todoba sana ay dagaalamayeen ay xabas ridayeen way daaleen cid ku taakulaysay ama dhaqaalo ku bixisa ama rasaas siisa ama ciidan u tababartay ma lahan intaa jeebkooda ay ka socdeen way daaleen waxaan ka codsaynaa dowlad federaal oo soomaaliyeed hada jirto dadkaas la caawiyo oo gacan la siiyo waa ko dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan ka codsaynaa madaxdiisa in ay warbixintaas iyo deegaanka ay ka mas-uulka yihiin inay waxyaalihii adeega fasiladka looga baahnaa laga hela ayagana xagga waxbarashada iyo caafimaadka
waa hagaag dhegeystayaal waraysigaasi aad degeysanayseen waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka farlibaax oo isagu ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaana ka warramayey waa jamaal cali cabdulle xaaladda deegaanka farlibaax oo shalay ay la wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa hagaag markaana gobolka gado dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay gobolka gado geysay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo la geeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado haddaba ciidamadaas markii la geeyey halkaasi kadib waxaa ka dhashay khilaaf u dhexeeya madaxda maamulka jubbaland ee halkaasi gobolkaasi ku magacaaban iyo ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa in gacanka hadal oo halkaasi ka dhaco haddaba waxgaradka iyo odayaasha gobolka gado iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi ku magacaaban ayaa waxa ay ka hadleen siday u arkaan ciidamada halkaasi la geeyey dhinaca kale degmada baardheere ayaa waxaa shalay la wareegay ciidamo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada baardheere ugu magacaaban maamulka jubbaland ismaaciil sheekh cabdi oo loo yaqaano qorax waxaana ismaaciil oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado uu ka hadlay sida u arka ciidamada halkaasi la geeyey iyo sidoo kale la wareegitaankiisa isagoo la wareegay xarumihii degmada baardheere
xaaladda magaalada waa iska caadi waxweyno hadda maaragtay dhibaataha ma jiraan waxaa waxaa jiray dhanka maamulada dhanka oo degmada kasii shaqeynaya jiray waa la soo bedelay marka rag kale ayaa lagu soo magacaabay meeshii marka shaqada kale wareejinteedii hawshii waxoogay nin ahaa taliyaha ciidamada oo qaab kala hawsha u dhigay waxna asaadiga laisku maandaafay laakiin hadda xaaladda waa okay degmadana waa shaqeynaysaa wax ku daana ma jiraan ciidan adig wadatii ayaa leeyahay waxay xoog kula wareegeen xarumaha degmada ee maamulka jubbaland bal ka warantaa
xarumaha degmada haa annaga joogna waxa weeyaan ciidamadana dee annagana taabacsan yihiin wax hadda dhibaatahana ma jiraan si buuxdaan hadda yaan degmada gacanta ugu haynaa marka taasna waxaa keentay degma hadda in lala wareega ma jirteen oo shacab baa loogu shaqeynaya laakiin taliya ciidanka oo yimid oo sharciyada eedina u hogaansamaa waxaa la yidhaahdaa sharciga sharciga baal maray oo waxyaabo kale ay qaadeen marka waxay noqotay marka inaan degmada in lagu shaqeeyo qasbiyan bay noqotay maadaama anaga sharciyada haysan waa gartay waxaa jira guddoomiye kale oo u magacaaban magaalada baardheere adigiyaa kusoo magacaabay
magana guddoomiye kale magaalada baardheer u magacaaban ma jira dalka sharci constitution baa ka jira oo ay kusan tahay allahi state baan maaragtay aan ka tirsannahay stateka dee dowladda soomaaliya sii xukunta marka dowladda waxma magacawdeen waxaa u magacaabay statekunba wax laga soo magacaabaa raggaas horay u magacoonaayanoo stateka jubbaland baa soo magacawday haddana ayagii baa bedelay marka warqadaasan bay meesha ku joogeen ciddii shalay soo magacawdayna iyaana bedeshay marka waa dad hore oo soo shaqeeya degmadan usoo shaqeeya laakiin hadda wax xasaarad ay hayaan oo xil oo hadda ay guddoomiye ka yihiin oo ay hayaan ma jirto
waa gartay marka adiga sharciga aad wadatid waa kee ma jubbaland stadium mise dowladda ma sharciga aan wata dee sharci kalaa ma wadan karaba dalka waa federalism waxaa weeye inaa dadka inay iska tiraan maaha dalka waa federalism waa dareemi kartaa waa maamul goboleedya dowladda dhaxana sharciyad umale inay dadka usoo magacowda marka waa maamul goboleedkaan ka tirsanaa unbaa annaga na soo magacaabay warqadaha qalada hore ay ku joogeen oo la bedelayna n ayagaa na soo magacaabay ayaga soo magacaabay annagana hadda ayagaa nagu bedelay oo na soo magacaaba waxaa shaki la gelinayaaba ahaanshaha madaxweynaha jubbaland inuu madaxweyne yahay dowladda dhexeso xaq uma lahan gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay ka shaqayso arrimaha maamulka
wasaaradda arrimaha gudaha inay wax magacowda marna sharciyad uma yeelanaysa waa in dastuurka la bedelaa oo ama afti loo qaadaa ama maarata baarlamaan la mariyaa oo howl badan la mariyaa oo dowladda federaalka halka laga leeyahay laga saaraa arrintaas waa u baahan tahay shaqo badan laakiin inta dowladda federaalka la leeyahay oo isteedyada jiraan dowladda sharciyad umale inay wax magacowda oo maamul waxaa weeye sharciyad waxaa iskale statekaas laga tirsan yahay taas waa halkaas kan kala dee khilaafka ka dhexeeya jubbaland iyo madaxda sare ee dowladda waa khilaaf ayaga u dhexeeya ayagaa siga ku xalisanana yaqaana stateka hadda warisiya waa shaqeynaya marka dowladda marka wax lama magacaabi karto oo uma magacaabi karto maamul goboleedyada gacanta inay la gashana sharciyad uma leh
waa gartay marka sidaan xalmiya ciidana isku hor fadhiga magaalada qaarna jubbaland ay taageersan yihiin qaarna dowladda dhexe ee soomaaliya ay taageersan yihiin magaaladana baardheerana waxaa la soconnaa in maaragtay saacadihii ugu dambeeyey ay wajahaysay labo ciidan oo dhinacyo kala duwan ah marka bal ka waran arrinta maya niyow wax iyadan ahoo yani isfarfar dhika iyo dhibaato kala degmada ma jirin taliyahan degmada way shaqeynaysa wax dhibaana kama jirin nin taliyaha ciidanka ah baa kusoo kordha saa hore kugu sheegay khilaafkaan iyo buuqaan maanta asagaa dhaliyey oo wixii sharciyada ahaa oo rasmiga ah buu ka leexday oo wuxuu u damcay inuu garab siiyo dadkii la bedelay oo hadda sharciyad ay dadka u maamulaan baan haysan inuu garab siiyo taas marka waxay keentay iska horkeen iyo iska horimaad iyo maadaama in si kale uu shaqeynayo uu ahaa ee uu sharciyada baalmaray sharciyada haddii la baalmaro dadku waa iska hor imaanayaan marka laakiin hore us shaqeynaynay haddana ti ayadeed way dhinteen shaqada way socotaa waa caadiyo hadda waxa yani ismaynaa ma sarfadhiyo ma jiraan waa degmada annaga ku shaqeynayna waxa daclaad iyo wax booqaana ma jiraan maxaa keena marka in xarumihii degmada aad xoog xoog kula wareegtaan adigoo ciidan adeegsanaya haddii degmadooda iyo xaaladdeeda degan tahay
maya xarumaha degmada dee waxaan ku sheegay degmada hore aan ugu shaqeynaynay shaqada way socotay ee dhawaanahan ee waxa weeye ninka taliyaha soo ziyaada aan ku yidhi ninka taliyaha ahaa marka shaqada lagu shaqeynayo degmadii ee dadka ku shaqeynaya halkuu ku garabsiin lahaabaa wuxuu galay inuu keeno dadka hore degmada ka baxay oo la bedelay oo shaqada ka fariistay inuu yidhaha dadkaasaan la shaqeynaynaa in marka waxa weeye ee dhaqdhaqaaqa uu yimaado maadaama waxa weeye khilaafaad uu yimid taasaa keentay ayada
waa dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan markaana ahlu sunna culamadiinka ahlu sunna ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay afduubtay doorashadii galmudug hogaanka ahlu sunna waljamaaca ee ku biiray dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka soomaaliya inay afduubeen howlihii doorashooyinka ka socday magaalada dhuusameer islamarkaana ay baal martay heshiiskii ay la galeen qoraal ka soo baxay xalay xafiiska sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda howlihii doorashooyinka ka socday deegaanada galmudug ama deegaanada galmudug laga dhigay ahlu sunna dad martiya sidoo kalena dowladda ay ku xadgudubtay dastuurka dalka sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in mustaqbalka dadka reer galmudug uu mugdi galay oo aan wax wada tashiya lala yeelan dhismaha galmudug ee haatan ka socda dhuusamareeb waxayna dhanka kale ahlu sunna ay sheegeen inay dhisi doonaan maamul cusub oo galmudug ka madaxa bannaan kan hadda ay dhisayso dowladda federaalka soomaaliya qoraalka ka soo baxay dowladda waa madaxa xukuumadda ayaa lagu yidhi dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca oo qeyb muhiima ka ahaa heshiiskii siyaasadeed ee galmudug lagu dhisayey wuxuu cadaynayaa in guud ahaan gudi geediw socodka dhismaha galmudug uu noqdo mid ay afduubatay dowladda federaalk soomaaliya dadka reer galmudug ay ka noqdaan maamulkoodii marti iyadoo lagu xadgudbay nidaamkii federaalka dastuurka dalka iyo dastuurka galmudug u yaalla islamarkaana gabadfallo lagula kacay odayaasha dhaqanka galmudug ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna iyagoo tixgelinaya mas-uuliyadda ka saaran deganaanshaha una turaya shacabka reer galmudug weliba iyagoo looga baxay heshiisyo badan oo dowladda federaalka ah ay la gashay ayay ogolaadeen inay qayb ka noqdaan dhismaha dowlad goboleedka galmudug balse maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhaya faquuqa siyaasadeed ee ay la kulmayaan madaxda ahlu sunna waljamaaca iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana madaxweynihii hore axmed ducaale geelle xaaf ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaa xusid mudan ayaa la yidhi in masiirka iyo mustaqbalkii dowlad goboleedka galmudug uu galay mugdi iyo dad dara gaara ka leh galmudug aysan jirin cid kale oo reer galmudug ah oo ra'yi ku leh arrimaha socda oo aan ka marayn afduub musuq maasuq iyo wax isdabamarin ayay ku yidhaahdeen ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska sheekh maxamed shaakir cali xasan sidoo kale musharaxiinta ayaa dhankooda go'aan ka soo saaray ka qaybgal la-aanta doorashada macmalka ah ee lagu doonayo musharax gaar ah oo ay dowladda wadato taasina taas taasoo ah arrin aanan markhaati ka noqon karin dadka reer galmudugna u keenaysa maamulkii ay sugayeen muddada dheer mid aan ahayn ayaa la yidhi haddaba dowladda federaalk soomaaliya waxaa in badan soomaaliya halkaa dhegeystayalan ku celiya haddaba dowladda federaalka soomaaliya waxaa in badan saamileyda siyaasadda oo ay ahlu sunna waljamaaca ka mid tahay ee dadka reer galmudugba uga digayaan la keliyoobidda dowladda hanaanka dhismaha galmudug balse waxaay u muuqataa dowladda federaalk soomaaliya inaysan u dhiiranayn dadka reer galmudug ayna u caddahay oo keliya inay gaaraan ujeedkooda ah inay si afduuba ku dhistaan maamul aan loo midaysnayn oo ku yimaada hannaan doorasho oo aan daah furnayn iyo musharaxiin maxlala taasina waxay habna taasina waxay bannaanka soo dhigaysaa dacwadda waa damaca waalida ah ee marooqsiga ku dhisan ee dowladda federaalka ay ka wado galmudug ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan dowladda federaalka soomaaliya waa inay tixgelisaa talada waxgaradka galmudug saamilayda siyaasadda taladaas oo ah soo jeedinta sida wax u hagaagi lahaayeen galmudug mid ahna loo dhisi lahaa ugu dambayn haddii dowladda federaalka soomaaliya ay wax ka bedeli weeyaan sida ay wax u wadaan waxaan caddaynaynaa annagoo annagoo kaashanayna dadka reer galmudug oo aan ugu horrayno ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka waxgaradka kale iyo guud inaanu guddi gelin doono dhismaha maamulka ama inaan gudageli doono dhismaha maamul loo dhan yahay oo ku dhisan si waafaqsan dastuurka qaranka kan galmudug sida reer galmudug ku heshiiyeen iyadoo dowladda federaalka ay dhabarka u ridan doonto mas-uuliyadda arrimahaasi ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaa kadhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaa dhegeysanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijkan waan isla soo gaarnay markaana gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho waa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa sheegay inay wadaan ama wadooyinka magaalada muqdisho laga xareynayo xoolaha kala duwan ee dhex socda kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka iyo gaadiidka ku kala goosha magaalada muqdisho waxa uu sheegay guddoomiyaha in xero lagu magacaabo baadiqab loogu talagalay in lagu xareeyo xoolahaasi wadooyinka caasimadda dhex socda laga dhisayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
waxaan idin sheegayaa xedho la yidhaah baadiqabad oo mar hore la dhisay laakiin burburtay ayaan hadda dhismo ka wadnaa oo gebageba ah weliba xedhadaas waxa ay ku taal kawaanka gowraco bari rombar meesha ayay ku taallaa xedhadaas waa ge- waa gebagebo marka xeradaas xarigga laga jaro meediyaad ka ogaan doontiiri ayaan muddo u qaban doonaa xoolaha dhammaan xoolaha magaalada ku jira oo dhanna waa ka saaraynaa xeradaas ayaa lagu xarayn doonaa wixii cidaa iskalu ay ka ceshi waayaan beledka
waa saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan isla soo gaarnay alaabaa gabagabada barnaamijka waxaad dhegeysataan saaxiibada ama xubinta kalamaan oo alaaba ay soo diyaariyaan saaxiibada raadiyo kulmiye waxaan dhashay anoo xora waxaan dhiman dhiman anoo xora
war ninkan yaa xornimadii ka qaaday war dadku dhammaa doon ilaahay ulan hur eba majara waxaan dhashay anoo xora waxaan dhiman anoo xora allaha u naxariistee abwaan cabdi maxamed aamiinaa lahaa midhahaas waxaana qaaday allaha u naxariistee daa'uud cali masxaf oo jimcihii jigjiga ku dhintay ayagoo xoray labaduba dhasheen ayagoo xorana way dhinteen walle haddii jaangow daa'uud raacay kabanna in la xabaaleeye ha xabaalin kabanka weli jiimaa joogee akhyaar anuga filfilaa kasayna war weli saalax qaasim baa nool war ilaahay naarisa daawud almasxaf may baha kaha suuside xabadkamatagaan ahay suhufi haadiraan ahay xogheentii warkaan ahay xog aruuriyaan ahay xaruntii midnimaday waa xaaladduunye xamaroon xabaaliyo xay nool miduu noqon xagna uma baxaanahay
war waa heeskii ugu dambeeyey oo allaha u naxariistee xuseen uu faarax sameeyey eryadiisa daa'uudna qaaday allaha u naxariistee mar dambe qaadi maaye war nimayow allah u naxariistay daawud cali masafanna waxaan ku xasuustaa tacajabaye tacajabaye baliyey u talin u talin tobanka madaxweyne allah u naxariistee iyadana abwaan guuraa sameeyey shakfir guda noolli guuro war nin dhintay iyo nin noolba naxariista ilaahay waa u baahan yihiin war xasan aadan sabatar wuxuu yidhi haddaan masrax soo istaago daa'uudna garabkayga taagnayn kalsooni ma qabuu yidhi heestii garoyay gabalkuudhac ma daawud baa la xameeyey sowmayhi gadeedii gorayoy gabalkudha war gorayay gabalkuudhac abwaankaariyaa sameeyey jaangow baana la xameeyey labadaba allah u naxariistay horta ma dad maran baa tihi warwariyaasha markii wariye laga xira maanta oo dhan waa qayliyaan maanta iyo abwaaniinta laga xira calaa kulli xaal bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee ilaah u buddiisa u nuuri daa'uud cali masxaf
dadka dhacdiisa waa godan yahay geedku mayaalo nin guulihiisu gargaara waa gudbaa war ninkan shaqada ka hadlaya hadalkiisa godkan ka gartaye ilaahay godka daawud ha u nuuriyo waryaaneen war ma haysiine somalilan iyo soomaaliya markii hore dagaal siyaasadeed baa ka dhexeeyey laakiin hadda mid saxaafadeed baa ku soo biiray war masooljo iyo nusaj baa islaayey war ma eefaji baa laysku laaqaya adeer waxaa jumhuuriyadda somalilan soo gala ee ruwaayada xabsiga liintu ku cabi doonaan war geedkii kalamaan ma somalilan baa maanta qabsatay cambara dabshideeye somalilan waa jumhuuriyad barakaysan ee ha wareerin waar ugu daroo ciddii faraha la gashaana way ku gubanaysaa warnimiya ugeega somalilan oo maareeyin dhimangana gobsiti war somalilan soo dhulkii soomaaliya maaha maxaa idin qabsada maxaase laydinka qabsadaa war kalamaan haddaan nahay anigu waxaan qabaa somalilan ictiraafka in la siiyo horaa waxaa loo yidhi ninkii gooni u goosto oo gees u guuro gabalkiisaa dhacaayo war niyo ninkan kar kaga siiya gabal kuu dhaadhe waar wadda wakdanaha nala waalanee tiifiga astaan qaybtii somalilan ka shaqaynaysay xildhibaano honkaybar soo adeegsatay baa ku kacay waxayna dhaheen tiifiga waxa iska leh taliyaha nabad sugidda soomaaliya guri kastoo hargayso ku yaalana tiifiga astaan waa la geliyey g b arisaana ku xidhan taliyuhuna xamar buu kala soconayaa markaa waxay dhaheen xildhibaanadu dagaalka somalilan lagu soo qaaday waa dhinacyo badan yahay war markaa qolalana jaarka nahay macidiya ku dagaalanba awalba waan ogaa somalilan cid sirdoonka kaga horraysaa inaanay jirin xogtaana waa lagu kalsoonaan karaa eebbaagoo xog lagu kalsoon yahay ma hayside dagaalka saxafiyiinta ka dhexeeya yaan la siyaasadaynin oday cabdullow xabsiga liinta ku cabi doontaa aryaan liinin heesta ma liitaa la yidhiye laanlaankan inyiiska dhaafti dadkaaga dhinac ka raac nin alool xanuun haysa waa reesahaa liima dhanaan alool xanuun nin haysa waa reesahaa liima dhanaan cabdullow dadkaaga dhinac ka raac ma diidanine laakiin farafaraynta ha laga daayo somalilan dabooso waa kaa yeela kowdhe dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac war hooy hooy dhinac ka raac adiguba adeer sidaa maahe waxa weeyaan wixii dhacayaba dhankiisa hayaha waa daniga dhabta allow dhowr allow dhowr somalilan allow dhowr war war ma haysiine rugtii ganacsiga gobolka banaadir ee shabaab magacaabeen waa la kala dirayaa la yidhi walle malmaluuq baan laydinka taag helayn waryaaneen madaxdii u xidhan baa maxaa la kala diray aryadhaha horaa waxaa loo yidhi nin la soo xirayow ku sii xirir war waxaa kaloo la yidhi xor haddaad tahay nin la soo xiday oo xog kaa haya waa ku xidhaya warwarkaan naga dhex gelinine guddoomiyihii ku-xigeenkiisii waa xidhan yihiin intii kalena wasiirkii ganacsigaa kala diray war haddii ganacsatadii la kala diray dadka yaa wax u keenaya war waxaa la kala diray waa ganacsatadii uu shabaab magacaabay war horta tiri g aaway for g baa ka dambeeyey war dunidu waa hormartayo five g baa la hiigsanayaa war war ma haysiine tiri g iyo ganacsatadaba gabaynaha madax u ah war jenaraal indhacadda wuxuu yidhi xildhibaano iyo wasiiro shabaaba ayaa jooga uu yidhi marka maxaa ganacsatada keliya laga rabaa maandhow wax ma kala ogide wasiiradu iyo xildhibaanaduba xasaasiyad ayay leeyihiin ambaroy xildhibaanada iyo wasiirada xasaasiya waa la daaweeyaa he lagama daaweeyo walaana wax ma kala ogidine maafiyada talyaanigu wasiirro iyo xildhibaano iyo taliyayaal ciidan bay ku leedahay dawladda war kuwaas birigaata roosa la yidhaahdaa warwar ma haysaane dhuusamareeb laba magac baa ka soo baxday dhegay iyo dhegdheer waan ogeyne maxaa ku soo darsamay mayamyam iyo qadaad weyn baa laga helay hoobey iyo madaxey maa iscasilay mayaga adiga iyo meeli degan war carabeeyiindhey ha ku soo biiri war maahina musuq iyo maasuqa maha soo galayaa la yidhi cadku soomaaliga xusheegeeda sidan baan ku nacay warwarka naga suga waxaa soo baxay nus iyo e v c laba nin oo lakala yidhaa aryadhaha e v c waaba gardhee nuskaanu intuu ka yimid for bonty five kiyoo la kala jare amuu yahay war adeero magacyadiinuma kuu jinkaa naga tag annaguba kuwiina qowdhan iyo kowdha iyo kowdha iyo fowbar iyo fowbar hal u dul qaadannaahay warka naga suga anigu nuska waxaan u qaatay lacagtimaha laga rabayaa wax ka dhiman yihiinaan u filaa anna e v c-ga waxaan u qaatay iigu soo tuuraan ku doortee war wadow wadow wadow waxay isugu timi fadlan lacag ku shuba sow maaha war xildhibaanada galmudug markay guddoomiyaha dooranayeen oo xoogaha lacag loo kala tuuray maqaayaday isku balansadeen kadibna waxay ku ducaysteen ilaahayow maalin walba doorasho ka dhig war nimanyow labaatankii xildhibaan oo alsunno ayay ilaa hadda shaqadii waxa yiran tahaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay labaatankii xildhibaan oo lixdan iyo sagaal dadaalka kale ka muhiimsan saw baarlamaankii cod ku kala bixi jiray maaha mise meesha wax kalaa ku jira aryadhaha horaa waxaa loo yidhi gardarre garab og lagama kaco buga labaatankaasu garabay heestaanaan u filay waxaa kaloo la yidhi mukulaal minankeedii joogtaa miciyo libaax bay leedahay war arrinta labaatanka maahane macalinkaa gadaal taagan aryaada sheekh cabdixay iyo shalay khudbadii jimcada uga hadlay doorashada galmudug wuxuu yidhi soomaaliya waxay ka tegi laadaha wadaado ciyaalka xaafaduna waxay yidhaahdaan meel heblay ka shidan tahay marka wadaadow maanta adinku waddanku idiin shidan yahaye waxna laydinma sheegi kare wax isku sheega war may walna sheegayan madi wadanka gobsadaan amay fadaana bilaamayti wasi koo buriyaas ima koo buriyaas inuu isku gobsadaan war sheekh shaakir taladas ma qaatay war reer timuti waxay dhihi jireen walwaaleeyo war kalaa yimid wadaadkeennii wakaas walwaleeyo war kalaa yimid wadaadkeennii wakaa aryaadhaha galmudug waa naga cilmi badan tahay waxaan arka xildhibaanno gaalkacyo lagu dhaari haayo oo la yidhi mid walbaoo kitaabkii lagugu dhaari lahay hore u soo qaado mugaasa mid walba wuxuu heli kara soo qaata mid safiino salaad soo qaata mid arbiciinki soo qaata mid kutubki weynaay soo qaata mid ajruumi soo qaata ku minhaaj soo qaata mid mawliid soo qaata iyo mid burda soo qaata ay naqdeen aan la tacajubay ka kadibna waxaan idhi ow arjumi iyo arbicin akhyaar ku dhaarataan arka arjumi iyo arbicin akhyaar ku dhaarataan arka haye cabdulla waxaad noo caddaysay inaad ku xidhan tahay facebooka guure iyo usaad haynosh wareerna magacyada allaa lagu dhaartaaye kutub la soo qaatay iyo kutub laga soo tegey looma baahna war anugu waxaan la yaaba abwaan axmed sahalow laba farood safiino salaad saartay cilmi baaris galmudug ma saasaa u dambaysay war abwaan xildhibaan maxamed saal shalow waa hadlay wuxuuna yidhi dhulka haddii cabirkiisu luma waxaa laga soo bilaabaa meeshii derbi ugu dhoweyd galmudugna cabirkeedii waa lumay waxaanan ka soo bilaabaynaa meeshii ugu dambaysay anna qayla dhaanta anku khaatumeyste maahinoohe war qaatumiya cali khaliifka leer waayahan lama arag yuusuf cali samatanaa wakiil u ah war ninkaa sheegaysa turkiga ugu dhume ninkaa haddii la waayo marwaan baa laga rabaa wareerdaa waxaan daan ugu daalin galmudug dhibaatada haysataa waxay tahay wax gurad iyo wax garadaa lakala garan la'ya haaho horaa waxaa loo yidhi dadaba la xidhiirsho ma lehe dibna la xidhiirsho u leeyahay hore dufileeho waa duugayaan war war ma haysaana jawhar arrin laga naxaa ka dhacday oday baa wiilkiisii intuu ku soo dhegay ri camal u bireeyey hayehe muga u bireeyo ma karsadahe war onagidha hadday dariigahay horta arrintu waa arrin laga murugoodo balaayaduna hadday waarto looma fadhiba ka soo baxda ninna gabanka ou dhala gacantiisa kuma dileema markaad gaajootaad garabba maalin dubataahaan maqli jiray war waa gadeedii odaygii waa la soo qabtay war hati ka horba oday takfiir ee hawaadle ologshay ka gooriyey h kaas amalahaayay kanna yaa shabeellada dhexe odayaasha jooga waa roonaa jireen xaa ku dhac ma waasheen wareedha waxgarad wax guradaa bedele miyaan lagu dhihin jidgooyadii yaa ku badaatay wargodax barre wuxuu yidhi puntland inaan imtixaanka ka qaadno waa diiday shahaadooyinkina waa naga rabaan laba iswaafaqaysana ma ahan war maxkamadda adduunka miyamaar waxay ku xukuntay muslimiintii rohinjian dhulkooda lagu soo celiyo hayehe beledka marka ahay ma ka guurayaan mugga war maya naagta waa laydin aansunsinjii la dhahayey miyaa la rabaa mar labaad inay xasuuqdo war war ma haysiina muslimiinta shiinaha xelaan la geliyaa la yidhi dhibaataana haysto waa go'doon war shiinaha cudur aan la aqoona ka dilaacinayo war maxaad shiinaha ka rabtiin annagaba dhagaxaana go'doomiyey war meeshuu dhulgariirka ka dhacay waa turkiga war yaa turkiga dhibaatada dhulgariirka allaha ka badbaajiyey annagaba qarax gariiraana wareershay nugu kala kaxeeya meesha aryadhaha muslimiinta shiinu waxuu ka rabaa sabeed ha dile aryaha odayaasha ilmaha shabeellada dhexe ilmahooda allah ka badbaadiyey iimaanka allah geliyey waryaa wax gurad iyo wax garad kala aqoonsada horta waryaada kalmudug waryaada kalmudug xildhibaanadii madaxweynaha xaqay ku wadoorada kala ka
waaga dhegeystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay saaka barnaamijka waxaa idinla socodsiina anigoo sharmaarka saaxiibka karaamaha soo saaray dhanka farsamadana haashim yira ayuu ahantaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
cuntu way celisa buu caraaro inan yahay cawluhu nifagiganay dantu way cidlaysaa irkaa saare shibiruu lalay cabaar waa ka dabaadee soo dhigo cagaahu ma huraaya ciidee cirkaa saare shimbiru u lalay cabar waa ka dabaadee soo dhigo cagaahu ma huraaya ciidee haddaan caawa ku imi adiguna canaadi cadhabiiska ilo haddaan caawa ku imi adiguna canaadi cadhabiiska ilo
ka